wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadinimada somalilan ayaa waxay deeq kala duwan gaarsiisay qaar ka mid ah barakacyaasha ku nool magaalada hargeysa barakacyaasha ku nool kaamka naasaha bulood iyo maxamed mooge b ayaa waxaa la gaarsiiyey raashin loogu talagalay inay ku afuraan barakacyaasha agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta iyo arrimaha bini'aadinimada somalilan mukhtaar cabdi jaamac ayaa waxa uu ka warbixiyey deeqda ay maanta gaarsiiyeen barakacyaasha ku nool kaamamka naasaha bulood iyo maxamed mooge b ilaahay baa mahadle maanta waxaynu joognaa naasa hablood ee oo aynu u qaybinayno deeq raashina oo afar boqol oo qoys oo ay naga soo gaadhay shirkadda xarbi aad baan ugu mahadnaqaynaa shirkadda runtii arrintaa nagala caawisay afartaa boqolee qoys baynu maanta u qaybin guud ahaan raashinka aynu qaybinaynaa waa kun qoys markaa naasa hablood ee waxaa loogu tala galay afar boqol maadaama aynu ku jirno bishii rabadaan xaaladda iyo duruufuuna ay adag yihiin wixii aynu hello aynu soo hello waynu u qaybin doonnaa haddii laha idhaahdo hadba siday usii kala tabaalaysan yihiin ay usii kala duruufaysan yihiin aad baan ugu mahadnaqaynaa guddida iyo guddoomiyaasha kaamka naasa hablood ee sida quruxda badan laysku abaabuleen waxaynu imminka joognaa kaamka maxamed moogebi waxaannu soo qaybinnay naasa hablood ee waxaananu tegi doonnaa haddii laha idhaahdo qaybta kale maxamed mooge waxaa loogu talagalay in dadka masaakiinta ee kaamamka ku nool la gaadhsiiyo hadba wixii loo helo markaa shirkadda aad baan uga mahadnaqaynaa wakhtigii ku habboonaa bay soo gaadhsiisay